halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin ah bisha may waa sagaal iyo labaatan sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa lixda iyo barka aroornimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah maktabada qaranka waa maktabadda qaranka ee jabuuti oo ay dhallinyaro badan ka faa'iidaystaan maktabadda qaran ee jabuuti waxa ay shaqadeedu ay tahay inay ururiso bugaagtii ay reer jabuuti qoreen iyo kuwa jabuuti laga qoro waxaa kale oon ururinaa bugaagta ay dadka ajanibka qoraan hadduu bog qura ka kooban yahay bog qura ku jiro oo jabuuti ka hadlayana isaga waan ururnaa
ciyaarihii iyo sidoo kale heesihii ayaan barnaamijka ka marnayn hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo ugu yaraan afar qof ayaa dhimatay hal qofna waa la la'yahay kadib markii doon dalxiis oo uu dherarkeedu yahay lix iyo toban mitir ay ku degtay harada la yidhaahdo magiyoor ee waqooyiga dalka talyaaniga fiidnimadii axadda dad biyaha quusa oo ay taageerayso diyaarad helikabtar ah ayaa waxa ay sii waday raadinta qofka maqan gurmadka iyo baadigoobka ayaa waxaa ka qayb qaatay diyaarad ambalaas ah gaadiidka gurmadka deg deg ah iyo sidoo kale debdemiska iyo sidoo kale ciidanka ilaalada xeebaha iyo booliska ciidanka debdemiska iyo badbaadinta qaranka ayaa sheegay in labaatan qof ay u suuro gashay inay xeebta ku dabaashaan amaba ay soo badbaadiyeen doomo kale waxaana shan ka mid ah dadkaasi loo qaaday cisbitaalada deegaankaasi si xaaladooda caafimaad loola tacaalo dadaalka samata bixinta si kastaba ha ahaatee waxaa hakiyey roobab xooggan iyo mugdi siday sheegeen mas-uuliyiinta warbaahinta dalka talyaaniga ayaa sheegtay in doonta ay saaraayeen shan iyo labaatan qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii la socday rakaabka ayaa waxay u dabaaldegayeen xaflad sanad guuro dhalasho kadib markii duufaan xoog leh ay si lama filaan ah uga soo kacday harada iyada oo dabaylo xoogganna ay rogeen doonta dhammaan rakaabkii saarnaa doonta waxa ay ku dhammaadeen biyaha barafka ah ee harada magori dadka yuhuudda ah ee degan dhulka la haysto ee daanta galbeed ayaa dugsi diimeed waxa ay ka dhiseen dhul barxad ah oo la baneeyey kudhawaaqista isniintan ayaa timid kadib markii xukuumadda midigta fog ee israa'iil ay bishii maarso laashay fal laba kun iyo shantii lagu baabi'iyey afar degsiimooyin oo daanta galbeed ah islamarkaana laga mamnuucay in israa'iiliyiinta ay dib u soo galaan aagaasi homesh oo ah bar ka baxsan dhulkaasi ee habeennimadii axadda laga dhisay dugsiga ayaa ka mid a kuwaasi inta badan beesha caalamka ayaa u arka degaamaynta israa'iil mid sharci darro ah oo caqabad ku ah nabadda xilli ay sii xumaanaysa xiisadda sidoo kale isniintan nin falastiini ah ayaa dhintay kadib markii ay ciidamada israa'iil ay ku toogteen magaalada jiniin ee daanta galbeed sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin mar kale ayaan hawada idinka leenahay duhur wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan maktabadda qaranka ee jabuuti oo kaydisa buugaagta ayaa waxaa inta badan ka faa'iidaysta dadka waxqora iyo kuwa soo bandhiga buugaagta maktabadda ayaa waxa ay kaydisaa buugaagta si dadka hadda nool iyo jiilasha dambeba ay uga faa'iidaystaan kaltuun maxamed cabdi oo ah agaasimaha maktabadda jabuuti ayaa u warantay wariyaha v o eda jabuuti sagaal siciid faarax
maktabadda qaran ee jabuuti waxa ay shaqadeedu ay tahay inay ururiso bugaagtii ay reer jabuuti qoreen iyo kuwa jabuuti laga qoro waxaa kale oon ururinaa bugaagta ay dadka ajanibka qoraan hadduu bog qura ka kooban yahay bog qura ku jiro oo jabuuti ka hadlayana isaga waan ururinaa marka ururinu meeshu maaha waa la ururinayaa marka waa laga shaqaynayaa waa laga informatizaynaya oo systemka la gelinayaa kadib intaan hawsha kuma kuma kuma joogto waa la boogii iyo waxaa laysbarayaa kuwii akhrisanayay ayaa laysbarayaa markaas shaqada weyn ayay maktabadda qarin qabataa waxaa kale oon qabanaa dee shaqooyinkan aad arkaysiin eesan bandhiga buog si shaqadaana waxay ka mid tahay isbaridii buugga iyo kuwii akhrisanayay inay la ogeysiiyo inuu buugagaasi ay yaalaan maktabadda qaran imise buug baa taalla maktabadda iminka ahaan labaiyo toban kun oo buug ayaan haynaa ku dhow laakiin buugaag badan baa noo soo socda hadda buugaag badan baan ka iibsanay bandhigii buugga wasaaraddu ay maadaragtay ay amar nagu siisay inaan qaadano marka aad baan ugu mahadnaqayaa wasiiradda maadaragtay dhalinta iyo dhaqanka oo buugaag badan bandhiga maadaragtay nuga maadaragtay fursad noo siisay inaan ka iibsano buugo kalena faransiiska ayay nooga imanayaan waayo cilaaqa ayaan la leenahay faransiiska markaas buugag ayaan si rakhiisa aan ku iibsanaa kolkolna si maad aragtay bilaashaba aan ku helnaa jabuuti waxaa jira idinkii kirbeeka bugaagtooda dabcan halkan baa la keenaya
kirbeanka wallaahi aad baan iskula shaqaynaa bogag badan markii dhaweyd lafet maad aragtay de livre markii dhaweyd lafet de la lecture ilaa lix boqoloo buug bayna siiyeen ha mar hore ilaa afar boqoloo buugna wayna siiyeen markaas aad baan karibaankaas kula shaqaynaa waxaanan rajaynayaana inay wada shaqaynteenaa ka sii wadno halkaas iyo waxa maktabadahan kale ee qoloqooyinka kale iyo maktabadahanka kale kuwan sidan jaamacadda oo kale xiriir baan la leenahay maktabadda jaamacadda marka isweydaarsi iyo wada shaqayn badan yaa yaa naga dhexaysa qof hadduu buug qoro uu doonayo in halkan loo dhigo waa waa caadi uu dhigan karaya qof qof buug qoray tusaale hadda anigu buug qoroo kale aan doonaya buugayga in maktabadda la dhigo oo la ii kaydiyo ama dee dadku akhristaan oo kale qofkaas oo kale waa u furan tahay aad baan u soo dhoweynaa qorayaasha maad aragtay markay noo yimaadaan bugaggana waa ka iibsanaa ugu yaraan shan xabadood baan ka iibsanaa annagu asalna waxaaban uga dhignayba buug kasta oo qof reer jibuutiya qoro inaa xabad aan ku xirayno magaasaanada meelo khasnado aan leenahay khasnadaah aan ku ridno sida ay jiilalka dambe ay u arkaan waayo waxaa jira bugag mar soo baxa haddi kadib aanan soo bixin marka jiilalka dambe hadday u baahdaan inay maarata coopi laga samaysto amba buugga baxsina lagu sameeyo la doono waxa laga soo saaraya markaa ha makhaasiinta ayaa laga soo saaraya ha dad dadku wax badan bay qoraan dad baa waxay rabaan iska qora marka waxaad leedihiin nidaam ilaalinaya anshixyo kale xeer hadduu qofku buuggiisa la akriyo uu wax dee dadka ama u fiicnayn oo kale yahay kaas waa idinta baa lagu sameeya wallaahi aad baad umaadsantahay waa su-aal fiican weeyaan horta markaan maktabadda qaran aan dhigayna asaaskayga waxaan dhignay wax la idhaahdo politique d'acquisition siyaasad lagu soo gelinayo buugaagta siyaasadda xeerar baan u dhignay marka xeerarka waxaan idhi buugaagta nuucaas iyo nuucaas iyo nuucaas nooma soo gali karaan waayo waxaan ahayd dowlad muslima dowlad dowlad waxaan ahayd dad dadkooga jecel diintoodana rabaa dowladoodana nabadda jecel markaas waxyaalaha waxaas oo dhan ka hor imanaya aad baan uga ilaalinaa marka wixii dadka isku diraya wixii maad aragtay aflagaada iyo waxaa dowladda ku wada wixii diinteenna dhaawacaya waxaa jira ay dad kale qoreen oo maad aragtay nebiga iyo asxaabta iyo waxaas maarata cebeeya aad baan ayaan uga ilaalinaa wixii intaasoo dhan ha wixii waxa aan soo sheego oo dhanba ka hor imanaya aad baan uga ilaalinaa marka buug kasta oo meesha soo galaya waan akhrinaa komitee baa jira akhriya de komitee de selection la dhaahdo buug kastaba akhriya oo siduu u soo geli lahaa ilaa aan ogaano xogtiisa buugay ma soo galo xataa kuwa bilaashka noogu soo galaya waan iska ilaalinaa waxaan ku oranaa listiga noo soo dira listiga bugaga noo soo dira markaasaan iska eegnaa xabad xabad loo eegaa wixii kale kaalay soo doonta waxaa kale listiga horta soo dira waan iska fiirinaa intaan karayno waan eegna wixii maadarata halkaa ka dhex baxa ee dee ka siibta na dib marka dambe ee laga shaqaynayo ayaa laga soo dhex saaraa bugaag badan oo saas oon kasoo dhex saarnay waan haynaa oon maad aragtay is iyo ka loo burburinayo oo maad aragtay mashiino la geliyo lagu burburiyo
bugaag waxaa jirta hore oo mar hore la qoray oo laga yaabo inay fartoodu sii daciifayso oo kale kuwaas kale maxaa waa kaydisaan safartaa ka beddeshaan
wallaahi weli noocaasi nama soo marinba ha waayo maktabada mardhuubeed baa ayaa la furay laba sano iyo wax bay furan tahay markaa bugaga aan hayno qadiim ma hayno weli waa bugag wala jadiida oo aad tayadoodu ay ilaa iminka u fiican tahay markaas laakiin waxaan hadda aan tobabar sii siinaa sida ay buugaga caynkaasoo kale hadda yimaadaan oon weydiisanay dadka qolooyinka hay-adaha faransiiskan la leenahay xiriirka inaan laba qofna loo tobabaro restauration baa la ydhahdaa sidii buuggii sidii hore loogu celin lahaa amba buuggii xumaaday dib loo hagaajin lahaa saas ayaan weydiisanay weyne laba qof baa iminka socotay hadda midoway socotay midna way socon doontaa laba qofoo kaleo restauration samaynaysa sanadka dambe inaan dirno taas ayaanyaan ku tali jirnaa waa kasii hordigaynaa hadday bugaagta caynkaasa noo yimaadaan ha dadkii inay diyaar u ahaadaan
wariyaha v o eda sagal siciid faarax oo wareysanaysay madaxa maktabadda jabuuti ayay ahayd halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waa dhinacii heesaha duhur wanaagsan hayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan welina waxaad la socotaan barnaamijka duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayuu idinkaga imaanaya magaalada washington xafiiska hay-adda s o s ee magaalada boorama ayaa waxa uu soo qabanqaabiyey tababar ku saabsan barashada xirfadaha oo loogu talagalay dhallinyarada wariyaha v o eda haashim sheekh cumar ayaa arrimahani waxa uu ka waraystay axmed maxamed liibaan oo hay-adda u qaabilsan kobcinta dhallinyarada
magacay waxa weeye axmed maxamed diibaan waxaan ka tirsanaya hay-adda soos waaxdeeda boorama waxaan u qaabilsanayaa qaybta dhallinyarta af ingiriiska lagu dhahdo yuscoch waxaan hudheelkan rays ugu qabanay xaflad tiisa gootinta ardayda qalijibisay xirfadaha marka ardadaas tiradoodu waxay dhannaayeen siddeed soddon arday marka siddeed soddonka arday saddex iyo labaatan waxay ka baxeen qaybta isqurxinta dumarka waxaa la dhahdaa makeup waxaa la dhahdaa makeup iyo xinihii weeyi siddeed ardayna waxay ka baxeen sagaal ardayna waxay ka baxeen qaybta dawaarka lix ragay ahina waxay ka baxeen qaybta laydhka marka siddeed soddon ka arday oo lix iyo soddon si gaala noogu xisaabsan yahin labana ay sugayaasha ay yihiin waxaa tababarka muddo shan bilood oo u hayay hay-adda soosta waa hay-ad local n g o ah ka shaqaysa burama marka hay-addaas ayaa tababarka siinaysay qaabka ay wax u baranayan waxay ahayd bilowga hore waa qayb diyaargarowa bribaretriska dhallinyarada maanta qalinjabisay ee siddeed iyo soddonkaha hay-addiina soos ay xirfadaha baraysa shuruudahaad ku qaadateen marka hore maxay ahayd
horta waxa weeye hay-addan soos ka booram ahaan laba xaafadood baan si gaar uga shaqaynaa waa xaafadda hayayaaba la idhahdo iyo xaafadda xaasleyda waxaana labada xaafadood lagu xushay qiimayn la sameeyey markii ugu horreysay intaan mashruuca aan la bilaabin haddaba haddaan usoo daadego su-aasha tan dhallinyartan aanu qaadanno waxaan u eegnaa kow warqorta qofkan ma ka go-an tahay inuu wax barto qofkani ma ka go-an tahay inuu waxbarto oo waxbarashadu ma ku mudan tahay laba waxaan eegnaa dada dadiis waa ina noqotaa siddeed iyo toban jir iyo wixii ka weyn saddex waxaan eegnaa qoysaskii idiin qornaa ma ka ka tirsanaya mise kama tirsanaa marka qodob baa idinka bowdo xaafaddan xaasledan wax ka qoran boqol iyo shan labaatan qoys xaafadda hayayaaban wax ka qoran boqol iyo shan labaatan qoys waa laba boqol iyo konton qoys baa boorama ahaan aan u adeegnaa in toddobaatan gaadha qoys gaadhana gabiley ayaan ugu adeegnaa mashruucana waxa la dhaha mashruuca xoojinta qoyska qaabkaas ku shaqaynaa
xirfadaha markaa lagu tababaray dhallinyaradan siddeed iyo soddonkaa ee maanta shahaadooyinka aad guddoonsiinaysaan waxyaabaha ay barteen noloshooda maxay ka bedeli doontaa
run ahaantii horta waxa weeye xirfadahana ay barteen ujeeddadoodu waxa weeye qofku markuu xirfadan barto inuu isagu awalan isku fillaado qoyskoodana uu wax ku tari karo ayaa loogu talagalay muhiimaddu waxa weeye qofku noloshii halkii hore u taagnaa inuu iska bedela la doonayaa oo qof shaqaysta oo suuqa gala oo tartankaa suuqa jira ka qayb noqda oo mataqaanaa xirfaddii uu bartay ku shaqaysan kara ayaa la doonayaa marka run ahaantii ardadan wax la barayo macallinkuna wau tilmaamaa un ardayguna isaga ku xidhantay dadaalku
xirfadaha ay barteen dhallinyaradana waxay u baahan yihiin qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen ma ugu dartaan xirfaddan aad barteen qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen xirfadda ay barteen oo hay-addiina soos ma siisaa hayo waxa weeye aniga kuu kala saaraya kulahaa ardada qaybta xirfadaha barataa markay dhammaystaan waxaa la siiyaa qalabkii ay ku shaqaysan lahayen baa la siiyaa start up kitskii baa la siiyaa kaasaa markaa la doonayaa suuqa inuu la galo oo ku shaqaysto
shaqooyinka aad ku tababaraysaan ma yihiin qaar suuqa ka bannaan oo shaqo ahaan ay ku heli karaan dhallinyarada maanta qalinjebisoo kale
waxaan samaynaa waxa weeye market level survey baan samaynaa suuqaan eegnaa xirfadahan kababaa demandina ee aada loogu baahan yahay maanta ayaan eegnaa dabadeeto halkaasaa ardaydu markaa ay doortaan kuwa shaqayn karaya maanta suuqa looga baahan yahay
muddada aada wadeen tababarka xirfadaha dhallinyaradan intee dhallinyarada ayaa xirfada bartay oo mashruucan aad ka wadaan labada xaafadood ee magaalada boorama aada u tababarteen dhallinyartooda inay xirfado kala duwan ay bartaan run ahaantii waana kuu sheegayo ardayda halkan aan qaadanay sanadkan uun labada kun labay labaatankii bartankiis baan qaadanay juun marka waxay dhannaayeen laba iyo lixdan arday lix iyo afartan arday qaybta xirfaday qaateen waxaa ka dhiman lix iyo toban lix iyo tobankaas waa sideed la barayey sida ganacsiga loo curiyo entrepreneurship iyo sideed la barayey employability marka qolooyinka sida ganacsiga loo curiyo la baray entrepreneurshipka la baray labaa ka hadhay lix baa soo hadhay lixdaa waxaan siinay lacag gaadha qofkiiba laba kun saddex ka midii meheraday samaysteen gaargaara dukaano saddex qofoo ka midana wax noqdeen way shiraakoobeen ganacsi gaaray samaysteen intaa ganacsiga wadaan wiigiiba maalin baan u tagaa wixii markaa aqoon ahaan ka dhiman ayaan ka kabaa wixii la socod noocaas ayaan sameeyaa kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed liibaan oo ka mida howlwadeennada hay-adda soos oo maanta hay-addoodu xaflad u qabatay siddeed iyo soddon dhallinyara oo ka qalin jebisay xirfado kala duwan oo ay ku tababarayeen magaaladan boorame ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o a boorame
wali waxaad degeysanaysaan tabintayada duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington qodobada warka caalamka ugu weyn haddaan mar kale qaar idinkugu celiyana ugu yaraan afar qof ayaa dhimatay hal qofna waa la la-yahay kadib markii doon dalxiis oo dherarkeedu yahay lix iyo toban mitir ay ku degtay harada la yidhaahdo megiyor ee waqooyiga dalka talyaaniga fiidnimadii axadda dad biyaha quusa oo ay taageerayso diyaarad helikobtera ayaa waxay sii waday in la soo raadiyo qofka maqan gurmadka iyo baadigoobka ayaa waxaa ka qayb qaatay diyaaradda ambalaasa gaadiidka gurmadka deg deg ah iyo sidoo kale debdemiska iyo sidoo kale ciidanka ilaalada xeebaha iyo booliska dadka yuhuudda ah ee degan dhulka la haysto ee daanta galbeed ayaa waxay dugsi diimeed ka dhiseen dhul barxad ah oo la baneeyey ku dhawaaqista isniintan ayaa waxay timid kadib markii xukuumadda midigta fog ee israa'iil ay bishii maarso laashay fal sanadkii laba kun iyo shantii lagu baabi'iyey afar degsimooyin oo daanta galbeed ah lagana mamnuucay israa'iiliyiinta ah in ay dib u soo galaan aagaasi madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajona waxa uu soo dhoweeyey heshiiska ay sabtidii magaalada muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka madaxa golaha wadatashiga qaran ayaa sheegay inay ku heshiiyeen inay dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo keliya taas oo noqonaysa nidaamka matalaada isku dheelitiran ee liiska xiran haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aanu maanta idiin hayno
cishaduu ilaahay cirka taagay udublii ciidana ka dhigay gogol cishaduu ilaahay cirka taagay udublii ciidana ka dhigay gogol webiyadaa cartamayo cirifyadaa badkaga xidhay iyo buuraha culus webiyadaa cartamayo cirfyadaa badkaga xidhay iyo buuraha culus cimrigeed adduunyada waxaa jira colliyo nabadi cayriyo nin xoolaale aduunyada waxaa jira colliyo nabadi cayriyo nin xoolaale iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calafka ku qoran cunaadteegi maaye caashaqa habaayicin adna calafka ku qoran cunaadteegi maaye caashaqa habaay
guud ahaan baahinteenii duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku eg waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan dhinaca iskudabaridka waxa uu ahaa bashiir abikar cabdulaahi intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo